أيها الإخوة والأخوات waxaa farxaad u awalaan lihiin manhaj online sida idiinsoo gudbiyaan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين fadlan kusoo dhowaada fadhigii koowaad waxaana noo jeedin doona biidni illaahi tacaala fadiilat doctor sheikh cuthmaan macalin maxmuud xafidahu allahu tacaala بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار haddii alla yidhaahdo caawa mowduuca aan ka hadlaynaa huwa sabarka sabarku waa cibaado aada u weyn oo cibaadaadka oo dhami ay u baahan yihiin iyo acmaasha saalixa ahi iyo in laga fogaado acmaasha xumayd intuba waxay u baahan yihiin sabar bay u baahan yihiin waa nafti in lagu xabiso in camalkii saalix ahaa ay samayso waa nafti in laga xabiso oo loo diido camalkii xumaa waa nafti in lagu xabiso inay ku sabarto qadihii alle iyo wixii alla uu qoray ee qaraaraa ee markaa iyada maaragtay aysan jeclaysanayn naftu marka luqa ahaan waxaa laga qaatay waa xabsi iyo manci imaam tabari wuxuu leeyahay asalka sabarku waa in naftii laga celiyo wixii ay jecleed oo hawadeediina laga reebo qofku marka inuu argagaxo ma banaana marka maaragtay qadar alle oo qaraar uu arko inuu sheegto looma ogola xubnihiisii inay wax xun sameeyaan lama ogola sida dadka marka musiibada ay ku dhacdo dhabanadooda garaaca oo kale oo maaragtay maryahooda jeexjeexa oo maaragtay si xun u qayliya marka waa in musiibooyinkiina loo dulqaataa oo loo sabraa sufyaan athawri wuxuu yidhi isagoo ka warinaya asxaabtiisii qaarkood saddex waxyaabood waxay ka mid yihiin buu yidhi sabarki anlaa tuxaditha biwajacik walaa bimusiibatik walaa tusakiya nafsak inaadan wixii xanuunoo ku haya aadan dadka u sheegin sidoo kale musiibadii kugu dhacda qari intaad qarin karto sidoo kale naftaada ha tahirin oo ha is ammaanin saddexduba sabarkii bay ka mid yihiin abudardana hadal noocaas oo kalea laga wariyey sida imaam axmed zuhdiga uu ku wariyey cali bn abi aalib waxaa laga wariyey radia allahu canhu min ijlaali illahi wa macrifati xaqihi anlaa tashkuwa wajacak walaa tadkura musiibatak weynaynta alle waxaa ka mid ah iyo xaqiisii oo la garto inaadan xanuunka ku haya aadan sheeganin oo dadka maaragtay u sheegan musiibadaadina aadan xusin marka sabarku waa yani akhlaaq wanaagsan oo akhlaaqdii nafta ka mid ah oo ay naftu kaga joogsanayso wixii aan wanaagsanayn waana xoog nafta ku jira oo ay ku hagaagto oo arrimaheedo dhan ay ku taagan yihiin marka qof walba waxaa qasab ku ah inuu u sabro waxa uu dhibsanayo ama isagoo doortay oo alla uu ku jeclaanayo oo ajirna uu ku helaayo ama isagoo ku qasban oo ajir la-aan dhacaya marka qofka caqliga lihi waa uu sabraa isagoo mukhtaar ah oo aan qasbanayn sababto wuxuu og yahay ciribta wanaagsan ee sabarka ayuu ogyahay wax alla jecel yahay inay yihiin buu ogyahay laakiin qofka liitee xun sabarkiisu waa sabar danu kugu qasabtay ah marka dadkan xunxun ee macaasida ku dadaala hawadooda raaciddeedii yay u nugul yihiin wayna u sabraan inay hawadii raacaan oo shahawaadkoodii maanta dhan ay daba joogaan kumana sabri karaan daacadii alle marka shaydaankii ateeciddiisii yuu aada ugu sabraayaa oo sabar dhammaystiran ku sabraayaa inuu alla dartiis wax uga tago ama wax u sameeyana ku sabri maayo dhib walba waa u maraayaa wix naftiisu ay jeceshahay oo shaydaanku uu raalli ka yahay laakiin raalli ahaanshadii alle wax yaroo dhiba uma adkaysan karo sida ibnuqayim uu leeyahay dadka qaarkood macruufki inay faraan oo munkarkii ay inkiraan yay dhibsanayaan waxay leeyihiin haddii aan dadka macruufka farno munkarkana ka reebno waxbaana laga sheegaa hadhow marka sabarka caadiga iyo sabarka jamiilka ah maxaa u dhexeeya sabarka jabiilka ah culimmadu waxay yidhaahdeen waa midka aan qofna wax loo sheeganayn makhluuqaadka wax ka mida wax u sheegan maysid inaad allah wax u sheegato oo isaga wax weydiisato iyaduu sabarka jamiilka kama soo horjeedo haddii marka yani dhib haysto wuxuu leeyahay alxamdulilah buu leeyahay imaam axmed markii uu dhimanayey oo uu sakaraadka ahaa ayaa waxaa la yidhi nin taabiciintii ka mid ah oo taawuus la dhihi jiray waa u necbaa in la taaho oo qofka xanuunka dartiis uu la taaho markaasuu taahi iska joojiyey ilaa uu ka dhintay imaam axmed laakiin qofku ay u bannaan tahay qofuu maalan isleeyahay ha ku daaweeyo sidii dhakhtarkii oo kale in qofkii xanuunsanaa uu sheegto cudurkiisa wax dhiba kuma jiraan taas laakiin qof aan waxba kugu qaban karin maxaad ugu sheegaysaa xanuunkaada iyada lafteeda marka haddii maslaxa ay ku jirto in qofkii loo sheego la yidhaha isbitaalkii baan aaday waxaasaa lay sameeyey kada kada iyada lafteeda maaragtay nuqsaan oo addoonkii martabadiisii gelaysa ma noqonayso sabarku marka diinteenna waa uu ku wen yahay wax fara badan baa lagu soo celceliyey iyadoo laisfaraayo laysuna diidaayo wixii ka soo horjeeda sabarka alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu biالsabri waالsalaa mu'miniinay sabarkii iyo salaadii kaalmaysta aayad kale alla wuxuu yidhi wastaciinuu biالsabri waالsalaa sabarkii iyo salaaddii kaalmaysta oo aakhiro markaad raadinayso waxaad u kaalmaysataa inaad waajibaadkii ku sabarto oo salaad inaad ku sabarto oo aada ilaaliso oo waqtigeed ilaaliso oo aad qur-aankii dhe salaaddii dhexdeeda ku akhriso oo aad salaaddii ku rukuucdo ood sujuuddo sabar bay u baahan tahay sababta qofku wixii caadigahay uu samayn jiray yuu naftiisa ka xabisaya muddo waqtigiisii ka mid ah sheekh sicdi wuxuu ku yiri tafsiirkiisii in alla la rumeeyo waxaa ka mid a in qadartii alle loo sabro sababta wuxuu ku leeyahay in daacadii alle lagu sabro macsidiina laga sabro qof kasta waa uu ogyahay inay iimaankii ka mid tahay bal inay iimaankii asal u yihiin asal asal iyo faracba u yihiin sababtoo iimaanku dhammaantiis waa in lagu sabro wixii alla uu jecelyahy oo alla raalli ka yahay oo alla kuu dhoweynayo lagana sabro xaaraanti diinku marka saddexdaas asal buu ku wareegaa in wixii alle iyo rasuul noo sheegaan aan rumayno wixii alle iyo rasuulna faraanna aan fartoonno waxay naga reebaanna aan ka joogsanno marka qadarkii alle ee xanuunka lahaa in lagu sabro cumuumkaas bay soo gelaysaa laakiin mararka qaarkood si gaarha loo sheegaa sababtoo in la bartaa loo baahan yaha laguna camal falo oo qofku hadduu ogaado in musiibada dhacaysaa idan alle ay ku dhacday allana uu xikmad ka leeyahay xakunkaa uu xakumay qofku marka wixii alla uu xukumay raalli buu ku noqdaa wixii uu dhibsanaayey waa uu dulqaataa waa u sabraa isagoo alle u dhowaanaya oo raadinaya maaragtay abaalmarinta alla u siinaayey ciqaabka allana ka cabsanaya hadduu sabri waayo markaasaa qalbigiisii qofka uu xasilaa oo iimaankiisii uu maaragtay xoogoobaa marka warkaa wuxuu ku sheegay kitaabkiisa uu ku sharxaya kitaabu tawxiid tafsiirka ma ahan cumar bnu khadaab waxaa laga wariyey inuu yidhi wajadnaa khayra cayshina bisabr imaam axmed baa wariyey oo sanad saxiixa ku wariyey marka ceyshkeenna midka ugu wanaagsan inuu sabarkii yahay yaan helnay buu leeyahay waa in macaasidii laga sabro daacadina loo loo sabro marka macnaha khayrkaas khayrka ceyshkeenna wuxuu ku dhegan yahay sabarkii buu leeyahay ama sabar baa loo kaalmaystaa waayo sida culamada axaadiista fasira ay ku sharxeen marka cabdullahi bin mascuudna wuxuu leeyahy asabru nisfu liimaan sabarku waa iimaanka nuskiis cali bin abi taalib waxaa laga wariyey inuu yidhi sabarku xagga iimaanka wuxuu ka yahay sida madaxu uu ka yahay jirka qofka haddii qofka madaxiisii la waayo ma jirkiisi baa jira maya waa uu dhintaa ma og tahay haddii sabarkii la waayana iimaankii waa u tagaa marka sabarku iimaanka bilowgiisina waa uu yahay dhexdiisina waa uu yahay aakhirkiisina waa uu yahay sabarka marka fadli fara badan buu leeyahay ahlucilmigu waxay sheegeen in sabarka lagu sheegay qur-aanka qaarkood waxay yidhahdaan yani toddobaatan jeer ka badan qaarkoodna ilaa sagaashameeyay sheegaan ku celcelintaa marka lagu celiyey lagu celceliyey waxay kusinaysaa darajada uu islaamka ku leeyahay sabarku khayr fara badan yaa sabarkii lala xiriiriyey iyo darajaad fara badan in la helaayo alla wuxuu yidhi inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab kuwa sabra ajarkooda waxaa la siiyaa xisaab la-aan soonkii maadaama uu sabarkii ka mid yahay alla wuxuu yidhi asawmu lii wa ana ajzi bih waxyaabihii wanaagsanaa ee qofku marka uu sameeyo toban jeer loo laablaabayey ilaa toddoba boqol oo jeer la laablaabayey soonku waa ka duwan yahay asawmu lii buu yidhi alle anaa iskale wa ana ajzi bih marka waa uu ka sarreeyaa intaa toddobaas boqol oo jeer la laablaabayo waa uu ka sarreeyaa dadkii sabre markii musiibadu ay ku dhacday alla wuxuu yidhi ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxmatun wa ulaa'ika hum lmuhtaduun naxariis alle yaa dushooda kuwaas ahaatay waana kugu hanuunsan baa alla u yidhi sabarka alla waa uu ammaanay wain tasbiruu watataquu fa ina dalika min casmi umuur haddii aad sabartaan oo alla ka baqdaan waa arrimaha loo qasda taas oo loo tartamo lamana waafajiyo dadka casiimada u saaxiibka moogiye iyo himadda sare iskale moogiye nabiyullaahi ayuub aad baa alla uu ammaanay waa sabarkiisii weynaa dartii sababta waa la imtixaanay markaasuu sabray inaa wajadnaahu saabiran yaa alla uu yidhi nicma alcabdu addoon isagaa u wanaagsan buu yidhi sidoo kale nabigeenni waxaa la faray inuu sabro oo waxaa lagu yidhi fasbir kamaa sabara ululcasmi min alrusul sabar baa la yidhi sidii rusushii ululcasmiga ahayd haddii kaa horreysay ay u sabri jirtay oo kale fadliga sabriga waxaa kaloo ku tusinaya in isu dardaaranka la isu dardaarmayo sabarka uu iimaanka la xiriiro uma kaana min aladiina aamanuu watawaasaw bisabri watawaasaw bilmarxama oo qofkii markaa kadibna uu ka mid noqdo kuwa iimaanka la yimid oo sabarka isu dardaarmay naxariistana isu dardaarmay suurat alcasrina alla wuxuu ka soo reebay dadkii khasaaray ila aladiina aamanuu moogiye kuwa muminiinta iyaguma khasaarin oo iimaanka la yimid wa camiluu saalixaati camalka wanaagsanna sameeyey wa tawaasaw bilxaqi xaqii isu dardaarmay wa tawaasaw bisabri sabarkiina isu dardaarmay birigii iyo samafalkii yuu sabarkii uu ka mid yahay wasaabiriina fi lba'saa'i waadaraa shiddada iyo maaragtay musiibooyinka iyo xanuunka iyo maaragtay gaajo gaajada iyo wix lamid ah dadka ku sabra iyo marka ay cadowgooda la jihaadayaan rasuulkuna sal l slm wuxuu yidhi xadiidkii bukhaariy muslim ay wariyeen maa ucطiya axadun caطaءan khayra wa awsaca min asabr qof lama siiyo wax la bixiyo oo ka wanaagsan kana waasicsan sabarkii sheekhu islaam ibnu teymiya wuxuu leeyahay in lagu sabro daacadii alla gudashadeedii yaa ka dhammaystiran in lagu sabro wixii xaaraantaha in layska ilaaliyo oo maslaxada maaragtay ku jirta in daacadii la sameeyo yaa alla uu ka jecel yahay maslaxada macsida in laga tago daacadii oo laga tago mafsadada ku jirtaana alla waa uu ka necab yahay mafsadada ku jirta macsi in la helo dadku laakiin cagsi bay maaragtay hadda u dhaqmaan oo waxaa dhici karta qofkii haddii la yidhaahdo qof buu dilay waa uu zinaystay khamruu cabay dadka aad bay ula weyntahay wa ficlana way weyntahay waa kabaa'ir waa dembiyadii waaweyn ayay ka mid tahay laakiin haddii la yidhaahdo qofkaasi salaaddii ma dukan waxaa dhici karta inaan wax weyn loo arag alla agtiisna iyo rasuulka sal l slam agtiisana salaada oo laga tago yaa ka xun zinada iyo khamra cabidda iyo qamaar maaragtay ciyaaridda marka darajaadka diinku uu kan leeyahay waa in la fahmaa salaada ka tegiddeedu waa wax aada iyo aada u liita sidaa darteed baa maaragtay gaalnimo loogu sheegay ahlu cilmi badan ay ka aaminsan yihiin in qofkii salaad kas uga tagaahi oo salaad laaway noqdaahi uusan islaamka shaqo ku lahayn marka yaan la fududaysanin daacaadkii daacaadka oo lagu dadaalo yaa ka horeeya macaasidoo laga tago macaasidoo laga tagaahu waa muhim macaasida waaweynena sideedaba waa kabaa'ir naartana waa lagu galaa laakiin waxaa ka sii xun daacaadkii iyo waajibaadkii waaweynaayo iyaga laga tago yaa ka sii xun rasuulku wuxuu yidhi sal ll slm idaa nahaytukum can shayin fajtanibuuhu haddii aan wax idinka reebo ka fogaada sababtoo ah in macsidii laga joogaahi wax aada sii shido badan maaha sababto waa tarki wa idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum haddii aan wax idin farana wixii aad ka awoodaan ka sameeya sidaa darteeda aayad suurat taqaabun alla wuxuu ku yidhi fattaqu llaha ma istatactum alla ka cabsada inta aad awoodaan marka qofku waxaanu awoodin laguma kalifin laakiin daacaadkii yaa maaragtay ka darajo sarreeya macsi ka tegiddi iyadoo labaduba ay muhim ay yihiin xukumka marka sabarku muxuu yahay waa inagii muxaadarada cumuman uga dhignay cibaadatu sabri ama cibaadada sabirka ibnu rajab alxambali wuxuu leeyahay wasabru waajibun cala almu'mini xatmun sabarku waa mid waajib ku ah qofka muuminka ah oo lama huraan ah sabarkiina khayr fara badan baa ku jira sababtoo allah sabarkii waa u nafaray ajar weynna waa uu maaragtay ballan qaaday qofkii sabra culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen sabarka maaragtay axkaamtii takliifkee shanta ahayd yaa kusoo wada arooreysa oo mararka qaarkood waxaa dhici karta inuu sunno noqdo mararka qaarkoodna uu xataa mubaax u noqdo mararka qaarkoodna waa waajib marka adduunyadu waa waa meel imtixaana oo la isku imtixaano waxaana la faray sabar baana la faray walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsin min alamwaali walanfusi walthamaraat wabashir asaabiriin waxaan idinku imtixaanaynaba alla uu leeyahay wax uun cabsidi ka mid a iyo gaajo iyo in xoolihiini iyo naftiiniba maaragtay nuqsaano ay gasho oo nafsa nuqsaanteeda waxaa- waxaa ka mid a cudurada maaragtay hadda faafaya oo kale iyo sideeda mar walba cudur waa jiri jiray laakiin hadda mid maaragtay safmaraha socota wabashir saabiriina marka dadka sabra u bishaaray baa la leeyahay aladiina idaa asaabathum musiibatun qaaluu inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun waa kuwa marka musiiba ay ku dhacdo yiraahda an al- alle ayaana leh alle ayaana leh isagaan u noqonayna markaas alle wuxuu sheegay in kuwaas calayhim salawaatu min rabbihim waraxma wa ulaaika hum lmuhtaduun marka alba'saa haddaad qur-aanka ku aragto badanaa waxay ku fasiraan eh, faqri way ku fasiraan daraana waxay ku fasiraan xanuunkii way ku fasiraan sabarku marka shuruud buu leeyahay waa in alla dartiis loo sabro waladiina sabruu ibtigaaa wajhi rabbihim waaqaamuu salaata waanfaquu mima razaqnahum siran wacalaaniya alle wuxuu yihi waladiina sabruu ibtigaaa wajhi rabbihim kuwii sabray iyagoo maaragtay raadinaya wejigii rabbigood oo ay ikhlaas ka tahay oo alle ula jeeda sabarkaas waaqaamuu salaata salaadiina oogay waanfaquu mima razaqnaahum siran wacalaaniyatan wixii aan siinana wax ka bixiya si qarsoon iyo si muuqataba wayadrawna bilxasanati sayi'a xumaantana wanaag ka horgeeya ulaa'ika lahum cuqba daar daartii wanaagsanayd kuwaasaa helaya jannaatu cadnin bay helayaan jannadii lagu- lagu maaragtay waaraaye yadkhuluunaha ayay gelayaan waman salaxa min aabaa'ihim ayagay maaragtay aabayaalkoodii kuwa kuwa wanaagsanaa iyo waaswaajihim waduriyaatihim haweenkoodii iyo caruurtoodii waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baab salaamun calaykum bay leeyihin mar malaa'igta u soo gelaysa ma- baab kasta uga soo gelaysa waxay leeyihiin salaamun calaykum nabad baa dushiina ahaatay maxaad nabaddaa ku hesheen bimaa sabartum sabarkiinii dartii fa nicma cuqba daar daartii dambaysay yaa tana ugu nicmo badan bay leeyihin waa jannadii in maaragtay aan addoommada loo sheeganin sabarka shuruuddiisii bay ka mid tahay oo rasuulka sal ly slam rabbigiis wuxuu ka wariyey xadiis qudsigii in alla uu yihi ida ibtalaytu cabdi lmu'min haddii aan addoonkayga mu'minka ah aan imtixaano walam yashkunii ilaa cuwaadihi dadkii soo booqanaayay aanu ii sheeganin oo aanu iga sheegan aniga atlaqtuhu min isaari macnaha xariggii uu ku jiray sidii xarig ku jiro waayo qofku moogta markuu xanuunsan yahay waa uu waa uu fadhiyaa moogta guriga buu joogaa ma waa jiifaa waan maaragtay sii daayaa macnaha waa u caafimaadaa marka uma abdaltuhu laxman khayran min laxmihi wa daman khayran min damihi waxaan ugu bedelaa hilibkiisii baan hilib ka wanaagsan ugu bedelaa dhiiggiisiina dhiig cusuboo ka wanaagsan kii horan u- ugu bedelaa uma yastanifu alcamal markaasuu shaqadii hadda bilaabaa oo uu si fiican nashaad u u helaa laakiin haddii xa- cagsi ay noqoto qofkii waxba ma faa'iido oo dadkii waxba uma tari karaan fadligaana ma uu helo waxaa kaloo maaragtay shardi ah in waktigiisii uu dhaco sabarku rasuulka sal ly slm wuxuu soo maray haweeney ee qabri ag fadhida ooyeysa markaasuu wuxuu yihi ittaqi illaaha wasbiri war haweeney alla ka baq oo sabar markaasu waxay tidhi ilayka canii hore u socay tiri dhaaf fa inaka lam tusab bimusiibatii dhibka aniga igu dhacay adiga kuguma dhicin walam tacrifhu mana aanay garanin oo ma aanay garanaynin inuu rasuulka alla yahay sala allahu alay wasalam faqiila laha waxaa lagu yidhi inahu nabiyu sala alla slama qofka aad warkaa ku tidhi waa rasuulka alla sala alla slama fa atat baaba nabiyi sal sl way cudur daaranaysaa ma ogtahay albaabkii guriga rasuulkay timid sal alla slama falam tajid cindahu bawaabiina dad waardiyeynaayo albaaba albaabkii taagan ma aanay arag faqaalad waxay tidhi lam acrifka kuma aanan garanay daati markii aan kulahaa ilayka canii hore u soco idhaaf kuma aana garanayn bay leedahay way cudur daaranaysaa markaasaa rasuulku sal ly slam wuxuu yidhi inama asabru cinda asadmati aluulaa sabarka dhammayska tirani waa midka marka dhibku uu marka hore kugu dhaco waay laakiin marka aada og tahay maaragtay waxaan me- kasoo noqosho inaanay lahayn eh, arrintu waa daciif bay noqonaysaa marka sabar dhammaystiran ma noqonayo laakiin iyada lafteeda haddii xataa gadaaldam qofku uu baraarugo oo uu sabro faa'iido waa uu ka helaa laakiin sabarkii dhammaystirka tirna ma noqonayo xadiidka bukhaari muslim baa wariyey ileen musiibadu marka ay qofka u timaado isagoon maaragtay kusii talagelin waa aad bay maaragtay u u xanuujisaa asadma aluulaa midda laleeya waa taas laakiin marka cabaar uu joogo xoogaha hadda waa naftiisa diyaar bay u noqotay waa sii maaragtay xoog buu yeeshay in maarata waxaan lama horaan ay yihiin buu ogyahay aan meel looga dhaqaaqa aanay jirin markaasuu sabarkiisa dib wuxuu iska noqdaa sabarkii qofkii maarata dan kugu qasabtaa ahaa marka marka ugu horreysa musiibadu kugu dhacdo waa inaad ku dadaashaa inaad sabarku sabarto sabarkaas baa kii dhammayska tirna noqonayo oo ajirka wanaagsan laga helayo oo qofku hadduu wax badan iska joogo waaba uu iska sabraaba marka qofku wuxuu abaalmarinta ka helaya waa maxay waa sugnaashadaa uu sugnaanayo iyo sabarkaas buu ka helaya ajirka ka helaya sabarku marka keligiis ma ku filan yahay qofka ahlucilmigu waxay leeyihin maya sabarku waa in yaqiino ay la socotaa haddii yaqiino ay jirto sabar aanu jirin arrinkii qofku ma dhammaystirna haddii sabar uu jiro yaqiin aanay jirinna arrinkii qofku ma dhammaystirna abu dardaa tusaalu arrinkaa uu sameeyey wuxuu yidhi yaqiinta iyo sabarku mithaalkoodu waa sidii maaragtay laba dibi oo beer falaayo oo kale dibiyada waxaa la sameeyaa madaxa intii wax loogu xiro yaa waxbay jiidayaan birtii dhulka lagu falaayay jiidayaan haddii marka mid fariiso ka kalema socon karaa maya ile dibi dhan iyo maarata birtii ma wada jiidi karee haddii marka mid fariista buu leeyahay kii kale waa fariistaa sabarku marka darajooyin buu kala leeyahay waa darajada koowaad waa tii ulcasm casmigu ay lahaayeen waa in alla dartii loo sabro iyadoo alla la kaalmaysanayo in la sabro oo alla wejigiis buu doonaya markuu sabraayo awooddiisa iyo xeeladiisana waa uu ka beri noqonaya qofki oo alluu kaalmaysanaya waa darajada ugu sarreysa qofna waa uu sabraa laakiinse lilaahi wa bilaahi midnaba ma jirto niyadiisuna ma wanaagsana allana kaalmaysan maayo waa tii ugu xumaydkaas waa dadka dadka ugu xun kuwaas kuwo kalaa jira oo maaragtay alla kaalmaysanaya oo alla tala saaranaya laakiin sabarkiisu alla alla wax loola jeedo ma ah oo wix alla uu jeclaa maba raadinayaba marka wixii uu rabay qofkaas inuu helaa dhici karta laakiinse haddii wax uu ka faa'iidaya male sababto wax aakhiradiisa anfacaya maaha waxaa dhici karta in maaragtay aakhiradiisa ay dhibaan qofkaas marka sabarkaas waxba kama aanu faa'iidan ibnuqayim wuxuu leeyahay qof kalaa jira oo yacni ikhlaas uu ku jiro alla dartii u sabraaya laakiinse alla ma kaalmaysto mana tala saarto kalsoonida alla uu ku kalsoonaan lahaana ma sii buurna marka ciribtiisu yani waa inay wanaagsanaataa dhici karta lakin waa qof daciifa oo taag daran oo marar fara badan aan loo kaalmayneynin sababta qofku waxaa la rabaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin inuu ku tilmaaman yahay qofku marka wuxuu maaragtay daacada u sabraa markuu naftiisa la jihaado oo cadowgiisii muuqday iyo kii qarsoonaaba uu la jihaado markaasuu wixii la farana la imaanayaa sunnooyinkiina uu ku dadaalayaa marka daacadku sabarkeedu waa maxay waa in la ilaaliyo oo lagu dadaalo oo aan maaragtay laga tegin ikhlaaskiina lagu dadaalo cilmina loo yeesho oo marka wax la samaynayo cilmi loo leeyahay markii wixii alla uu kaa reebay aad ka joogsanaysana iyaduna waxay u baahanta sidoo kale inaad naftaada la jihaado marka wixii lagaa reebay yaad maaragtay ka sabraysaa si aadan u samaynin sababtoo shaytaankii waxbuu kuu qurxinayaa nafti iyaduna waxbay kugu yeeraysaa saaxiibo xun baa jira oo macsida iyo dembigii ku faraya oo kugu dhiiri gelinaya hadba marka qofka sabarka maaragtay sabarkiisu inta uu yahay yaa macsida inuu ka fogaado oo uu ka tago ay noqonaysaa salafkii qaarkood baa waxay yidhaahdeen acmaashii u wanaagsanayd dadkii fiicfiicnaa iyo dadkii xumaana way sameeyaan macnaha salaaddii waa la wada dukanaa ad arkaysaa masjidkaa lasoo wada gelaya laakiin walaa yaqdiru calaa tarki almacaasi ilaa sidiiq macaasidii in laga tago ila marar badan dadku markay macaasidii la keli noqdaan macaasidi bay ku dhacaan moogta haddaanay dadka indhahooda ka baqayn marka macaasida in layska ilaaliyo marka dadka lala joogay markii laga maqan yahaba waxaa awooda maaragtay qof sidiiq ah oo darajo sare ka gaaray iimaankii qofku marka haddii cudurro iyo wax noocaas oo kalea iyo musiibo xagga cirka ka timid ay maaragtay ay u timaado ahlucilmigu waxay yidhaahdeen in loo sabro taasi dadka way u sahlan tahay sababtoo ah qofki wuxuu u jeedaaba wix alla uu xukumay oo waxaa dadka dadku inaanay awood ku lahayn buu og yahay markaasuu ama isagoo maaragtay mukhtaar ah oo ajir helayuu sabraa ama isagoo mutar ah oo danu kugu qasabtay ah buu sabraa laakiin hadduu qofku ka fekero musiibooyinkaas xagga samada uga yimid oo oo uu ka fekero wax faa'iidadahi ku jira iyo nicmooyinka ku jira sabarkii lagu sabraayabuu intuu ka guuro yuu wuxuu u guuraa inuu ku shukriyaba markaasay wixii musiibadii loo qoray qofku waxayba noqotaaba nicmay u noqotaa asaga sidaa darteed yaa maaragtay waxaa nala baray in marka salaadda aan dukanno aan niraahdo allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika allow xuskaada iigu kaalmee iyo inaan kuu mahad celiyo adiga iyo inaan si fiican kuu caabudo marka taasina hadba waxay ku xoog badataa ama ku maaragtay taag daraataa sida qofku uu yahay maaragtay jacaylka uu alla uu jecel yahay iyo taagdarrada jacaylkiisaas qofka laakiin haddii xoolihiisa ay wax ku dhacaan ama sharaftiisii wax la gaarsiiyo la dhaawaco ama naftiisiiba loo yimaado sabarku waa ku adkaanaya qofki sababtoo qofku wuxuu dareemayaa qofkan dhibay in laga adkaadana dadku way necab yihiin markaasi waxay raadinayaan aarsi aarsiga marka waxaa ka sabra ambiyada iyo dadka sidiiqiinta ah rasuulkuna sal l sl marka la dhibo wuxuu dhihi jiray yarxamu allahu muusa laqad uudiya biakthara min hada fa sabr nabiyullah muusa allah u naxariisto dhibkan hadda aniga lay dhibay wax ka badan baa la dhibay waana uu sabray markuu saas dhahayana nin khawaarijti ka mid a yaa rasuulka sal ly slama duray oo qaybinta uu qaybinayey maal uu qaybinayay rasuulka sal slm wuxuu ku tilmaamay cadaalad daro oo ibnu mascuud baa wuxuu leeyahay rasuulka alle sal ly slama yaa wax qeybiyey markaas nin baa wuxuu yidhi wartani waa mid waa qeyb aan alle loola jeedin markaasaa rasuulka sal slm aan u imid oo u sheegay buu leeyahay waa uu carooday rasuulka sal slm ilaa aan caradii wejigiisa ka arkay markaasuu wuxuu yidhi yarxam allahu muusa qad uudiya biakthar min hada fa sabr xadiidka waa bukhaari muslimba waa wariyeen waa qiso dheer buu leeyahay faman yacdil in lam yacdil illah warasuuluhu kii ulaha waa haddii alle iyo rasuulkiisa aanay cadaalad samaynin yaa cadaalad samaynaaya ninkii saxaabigaa marka arrintaa waa uu dhibsaday sababtoo xanaaqi uu rasuulku xanaaqay iyo caladii uu carooday yuu dhibsaday markaasu wuxuu yidhi mar dambe rasuulka sl war ma gaarsiin doonuu yiri rasuulkuna sala allah alay slam nebi ambiyada ka mid ah yuu ka warramay in qoladiisii ay garaaceen markaasuu nebigaas wuxuu leeyahay allahuma kfir liqowmi fa inahum laa yaclamuun ilaahu qoladayda u dhaaf sababta wax garan maayaane marka ambiyadii sidiiqiintii yaa taa ku sabra aakhirka laakiin gargaarka ayagaa hela iyo nabadgelyada iyo xoogga iyo in dadku ay jeclaadaan allana uu jeclaado dadku marka darajaadka ay kala leeyihin marka musiiba ku dhacdo waa sidee ahlucilmigu waxay leeyihiin qaar baa maaragtay alla ku shukriya oo alla u mahad celiyaba rasuulka sal l slm wuxuu yidhi qofkii muslimka ahaa wax maaragtay dhib ah iyo xanuun iyo murug ma ku dhacdo xataa qodaxdii mudaysay ilaa haddii saas ay dhacdaba dembigiisii baa lagu asturaa buu yidhi rasuulku sal ly slam marka nasabku waa waa waa tacabki wasabkuna waa jiradii hamiguna waa wix qofku uu dhibsanaayey xusniguna waa maarata qofka waxa soo haleelayay makruuh hore ugu dhacay maarata dartii marka iyada lafteedu waa cudur xagga gudaha maarata ku jira adaana culamadu maxay ku fasireen waa marka lagugu xadgudbo adiga waxa kugu dhacayo waa qamiguna waa maxay waa wixii qalbiga ciriirinayey marka dadkii isku mid maaha mid baa marka musiiba ay ku dhacdo maarata alla u mahad celinaayaba ajir fara badan buu helayaa midna waa uu sabraa sabirkuna de waa sida maaragtay magaciisa oo kale geed hade sabir la yidhaahdaa jiro waa dhadhankiisu waa u qaraarya laakiin cirib dambeedkiisu waa uu ka macaan yahay malabka marka qofki wuxuu u arkaya waxaa inay culus yihiin laakiinse waa uu isaga dul qaadanayaa waxaa inay ku dhacaan waa uu dhibsanayaa laakiin iimaankiisii baa ka celinaya inuu u caroodo qadarta alleh marka sabarkaasi waa waajib ila alla wuxuu yidhi wasbiruu ina allaha maca asaabiriin sabra ayaa la yidhi alla wuxuu la jiraa kuwa saabiriinta ah oo miciyo gaaray helaan kuwaasi darajadii labaad waa taasa ah darajadii labaad waa taasa ah qaar baa sabraya qaarna ridaa bay la imaanayaanba oo musiibo lafteedaay ku raali noqonayaan shukri keliya maaha sabar keliyana maaha waaba ku raali noqonayaanba marka musiibada inay macnaha isaga haysato maba wax kuleyla kuma hayso aada maba wuxuu cuslaynaya isaba darajadaas marka waajib maaha ee waa sunno sida maaragtay raajixa ah alridaa bilmusiiba waa waajib lama laha waa sunna la leeyahay laakiin qofku markuu u caroonayo markay musiiba dhacdo oo uu xanaaqaayo marka qaarkood waa iimaan la-aan baa laga qaadaa waa kuwa nimankii munaafiqiinta ah wa min annaasi man yacbud allaha calaa xarfin yacni geesgees buu taagan yahaba fa in asaabahu khayrun itma'anna bihi haddii maaragtay islaantu u dhasho oo xoolihiisa ay dhalaano maaragtay uu wax wanaagsan helana waa uu xasilaa wuxuu yidhi diinkan waa fiican yaha leeleh wa in asaabatu fitnatun wax dhiba hadday u yimaadaanna oo dhib adduunya u yimaadana inqalab calaa wajhi waa uu sii jeestaa khasira adunya walaakhira kaasu marka adduunyada iyo aakhiraba waa uu khasaaray dalika dalika huwa alkhusraan mubiin marka islaamku markuu soo gelaayaba waa taagdarri buu kusoo galay iyo shaki isagoo marka ka laba labaynaya yuu alla caabudaya sida qof maaragtay gebi taagan oo kale ama derbigu maaragtay uu saaran yahay si fiican marka uma taagna maogta iimaankiisa marka adduunyadu ku xiraya hadduu caafimaad helo oo xoolihii u bataanna cibaadadii waa sii wadaa haddii maarata la imtixaanana oo dhibaata gaartana wuxuu leeyahay baaskaas diinkan buu ka yimid hadduu diin fiican yahay dhibna ma soo gaareen buu leeyahay marka sidii qof asoo asoo maaragtay toosan socday oo kale oo gadaagaal u jeestay oo kale u noqonaya marka qofkaasi adduunyadiisna waa u khasaaray sababtoo gaalnimadaa uu gaaloobay wixii adduunya loo qadaray haddee ka bedeli maayaan aakhiradiina waa u khasaaray sababta naar buu gelaya marka waa khasaare aada u cataas marka marka hore alle wuxuu ku caabudayaa shaki buu ku caabudayaa oo ibnu cabaas waxaa laga wariyey dad acraabtii reer baadiyihii kamid ahaa ayaa rasuulka u imaan jiray sal lla ly slam markaasay islaamayaan hadday dhulkooda u noqdaan oo sanadkaas sanad barwaaqo uu noqdo oo xooluhu u dhalaan waxay yidhahdeen diinkan waa diin wanaagsan way haystaan haddii abaar u dhacdana oo maaragtay xoolihii dhali waayaanna waxay yidhahdaan maa fi diinina haadaa khayr diinkeennan wax khayra kuma jiray yidhahdaan marka wixii adduunyo kaliya ka fiirinayaan un oo haweentu maalan hadday maaragtay ay dhasho dhadig ay dhasho oo kale oo maalan zakadii oo kale ay kasoo daahdo shaytaankii baa u imaanaya markaasu wuxuu leeyahay diinkaadi wax aan sharhayn kama aada helin fitnadu marka waa taas shaytaankii baa imtixaan ku noqda qofki marka waxaa laga wariyay xasan albasri inuu leeyahay yani qofku wuxuu ahaan jiray madiinu imaanaya isagoo muhaajira hadduu caafimaad helo wuxuu leeyahy diinkan waa diin wanaagsan la nicma diinu haadaa buu leeyahay hadduu xanuunsado oo maaragtay sadaqadii kasoo daahdo oo uu yani xaajo dareemo wuxuu leeyahay wallahi laysa diinu hada diinkii saxdaa kani kama ahan buu leeyahay maa ziltu atacarafu nuqsaana fi jismii wa xaali xaalkaygii iyo jismigaygii maalin inay taan waa dhici kartaaye nuqsaan baan maalin walba ujeedaa marka de diin fiican maahan buu leeyahay kani haddaan wax yar maaragtay sii wadno salafku waxa ay sabarka ay ka sheegeen ninbaa wuxuu u yimid yuunus ibnu cubayd oo raggii maaragtay cilmiga iyo cibaadadaba ku dadaali jira ka mid aha salafka wuxuu u sheegtay marka in xaaladdu ay ku xun tahay oo maaragtay aysan adduunyadu isugu toosnayn oo arrintaa ka murugeysan yahay markaasuu wuxuu yidhi waryaahe indhahan aada haysato haddii lagaa iibsado ka waran bal oo boqol kun lagu siiyo markaasuu yidhi maya wuxuu yidhi haye maqalkaadana wuxuu yidhi maya boqol kun siisan maayo carabkana maya boqol siisan maayo caqligaadana maya boqol siisan maayo waxyaaba fara badan buu u tiriyey marka nicmooyinkii alla siiyey yuu soo xasuusiyey markaasu yuunus wuxuu yidhi anii waxaan arkaa buu yidhi inaad boqolaal kun haysato haddana waan baahanahay baad leedahay waad sheeganaysaa qofkii marka xoogaa dareen baa gelaya markaas nicmooyinka uu haysto yuu noqonayaa mid ku baraarugsan oo aan halmaansanayn alluu ku shukrinaya marka wixii dulqaad u baahanna waa uu dulqaadanaya waa muddo yar adduunyadaani inkasta uu sababta uu la imaanaya lakiin haddii wax uu waayo maaha in diin xuma ay ku dhacdo ama uu alla ka sheegto qofku waa inuu qofku fiiriyaa nicmooyinka faraha badan ee loo galay ibraahim ataymi wuxuu yidhi maa min cabdin wahaba allahu lahu sabran cala aladaa addoon ma jiro alla uu u hibeeye oo uu siiyey inuu dhibku ku sabro وصبرا على البلاء مصيبتنا وكو صبره وصبرا على المصائب مصائبتنا وكو صبره إلا وقد أوتي أفضل ما أوتيه أحد إلا qofkaas wuxuu yahay qof la siiyey wixii qof la siin laha wixii u wanaagsanaa bacda aliimaani billah marka alla la rumeeyo kadib shacbi wuxuu yidhi shureyx baa wuxuu yidhi shureyx buu ka werinayaa inii la usaabu bilmusiibati musiiba igu dhacda buu leeyahay fa axmadu allaha calayha arbaca maraatin afar jeer baan alle ku ma- uga mahad celiyaa wuxuu leeyahay marka ugu horeysa waxaan uga mahad celiyaa in musiibadaani ay aysan noqonin mid inta ay haysata ka weyn oo mid ka weyn layga xijaabay sidoo kale waxaan alle ku mahadiyaa inuu igu arsuqay inaan ku sabro oo u dulqaato waxaan kaloo alle ku mahadiyaa oo mid saddexaad ah inuu iwaafajiyey inaan inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuuna aan iraahdo anoo rajaynaya abaalmarintii alle sidoo kale waxaan alle ku mahadinayaa buu yidhi inuusan musiibadaas ka dhigin musiibo diinkii igaga dhacday ile diinkai adduunyadu wax laisbarbar dhiga ma ahane diinku hadduu kaa halaabo oo uu kaa xumaado dee aakhiradii baad maaragtay eh, naartii gelaysaa oo jannadii weynaysaa adduunyada la- adduunyada laakiin waa- waa wax iska kooban waa un dhimasho keliya u maarata uu qofku eh, ka baqaa hadduu qofku dhintana qof wanaagsan hadduu ahaado jannadii buu galaa Eh, maymuun ibnu mehraan wuxuu yidhi asabru sabraani sabrku waa labo asabru cala lmusiibati in musiibo loo sabraahi xasanun waa wax wanaagsan wa afdalu min dalika waxaase ka sii wanaagsan asabru cala almacaasi macaasidii oo laga sabro wuxuu leeyahay ziyaad ibni camr kulunaa nakrahu lmowta dhammaanteen geerida waan necebna iyo musiibooyinku nagu dhacaya walaakinaa natafaadalu bisabri waxaan ku kala fiicannahay sabrka sabrkaasa laisku dhaafa abu cabdiraxmaan almakaasili baa wuxuu yidhi dakaltu calaa rajulin mubtalan bilxijaaz dhulkaas xijaaz la yidhaahdo yaan waxaan ku arkay buu leeyahay oo ama ka iyo madiina iyo meelaha ka aga dhowe nin xoogaa imtixaan haysto fa qultu waxaan ku yidhi kayfa tajiduka war seed seed isu aragtaa seed helaysaa adugu hadda maxaad dareemaysaa qaala wuxuu yidhi ajidu caafiyatahu akthara mima ibtalaani bih caafimaadkii yaan arkaa buu leeyahay inuu ka badan yahay wixii lagu imtixaanay wa ajidu nicamahu calaya akthara min an uxsiyaha nicmooyinka allee aan haystana inay ka badan yihiin wax lasoo koobi karo yaan arkaa buu leeyahay qultu waxaan ku yidhi buu yidhi atajidu limaa anta fiihi alaman shadiida bal hadda musiibadan hadda ku haysataa xanuun badan ma dareemaysaa fa bakaa waa u ooyey uma qaala wuxuu yidhi salaa binafsii can alamin maa bii maa wacada calayhi sayidii ahla sabri min kamaali اlujuuri fi shidati yowmin casiir Ee, nafteyda waxaa sabar siiya buu leeyahay inaan dareemo xanuunkii ihay aniga wixii la ii yaboohay ee la iga ballan qaaday ee alla uu ii ballan qaaday oo uu alla uu u ballan qaaday dadka sabra oo ah ajirkii dhammaystirnaa aakhiro ninkii marka waa lamiir daboolay buu leeyahay mudduu joogay kadib waa soo naaxay markaasuu wuxuu yidhi inii la axsibu ana liahli sabri gadan fi lqiyaamati maqaaman shariifa waxaan u malaynayaa buu yidhi in dadka ahlu sabarka ahi ee sabarka alla uu ku manadaysto ku galladaystay ay leeyihiin berrito maalinka qiyaamo darajo aada u sarraysa oo sharaf leh oo acmaashii kale aanay ka horreynba ilaa waxaa ka horreeya uun in alle laga raali noqdo sabarka waxaa ka horreeya ra- ridaha ka horreeya bes xasanulbasri waxa uu yidhi saba rajulun rajulan nin baa nin caaya buu yidhi min asadr اlأwl yani waqtigii hore waay faqaama rajulu ninkii baa istaagay marka ninkii la caayey meeshuu aarsan lahaa wuu iska istaagay wa huwa yamsaxu اlcaraqa can wajhihi asagoo dhididkii maarata wejigiisa ka masaxaaya ila aad buu u dhibtooday maogta waa naftiisu buu maarata yani sabar siiyey waa la jihaaday naftiisi waa uu istaagay marka wejigan wuxuu ka tiraayey eh, dhididkii wahuwa yatlu asagoo akhrinaaya walaman sabra wagafara ina dalika la min casmi اlumuur qofkii sabra oo iska cafiya qofkii dhibka u geystay taasi waxay ka mid tahay umuuraha loo qasdo markaas xasan basri wuxuu yidhi caqalahaa wallahi wa fahimaha ninkaas waxbuu fahmuu leeyahay waa u gartay yani boyntigii buu si fiican u helay buu leeyahay id dayacaha aljaahiluuna markii maarata dadka jaahiliinta ay garan waayeen sababtoo qofku markuu aarsado yaa nin raga waaye la yidhahdaa moogta dhaqankaasa iska jira yaxya ibnu mucaad wuxuu yidhi xufat iljannatu bilmakaarihi wa anta takrahuhaa jannadii waxaa maaragtay lagu wareejiyey waxyaaba naftu ay dhibsato adiguna wa- waxaas waa aad maaragtay dhibsanaysaa makaarihda la iman maysa macnaha taacaadka ku dadaali maysid macsidina ka fogaan maysid waxufat innaaru bishahawaati naartina waxaa lagu wareejiyey waxyaaba maaragtay naftu ay jeceshahay wa anta tatlubuha waxyaabihii naftu ay jeclayd ee naarta ku geynaayay yaad raadinaysaa adiguna famaa anta ilaa kalmariidi shadiidi daa'i adigu waxaad un la mid tahay buu leeyahay qof xanuunsanoo xanuunkiisu uu aada u daran yahay in sabara nafsahu calaa madadi dawaa'i iktasaba bisabri caafiyatan hadduu daawadii qaraarkeedii uu ku sabro sabarkii wuxuu ka helaa caafimaad buu ka helaa wain jazicat nafsuhu mima yalqa taalat bihi cida- cilatu dana xanuunkiibaa ku dheeraada buu leeyahay haddii uu u sabri waayo daawadii uu qaadanaya marka macaasidii laga joogayay taacaadkan lagu dadaalayay waxay la mid noqotay daawadii lagu sabrayo oo kale marka waxay maaragtay dhihi jireen qofkii sabarka ku dadaala khayrkao dhan waa uu helay birigii oo dhan waa uu helay ajirkii dhammaystirnaa oo dhan waa uu helay ha marka sabarku wuxuu leeyahay midho wanaagsan oo laga dhexluu leeyahay oo qofka jidku u caddeeyaa khayrkuu ku hanuuniyaa qofka rasuulku wuxuu yidhi sal l slm wasabru diyaaun sabarku waa iftiin iftiinka qoraxda oo kale lagu shabaha huwa aladii jacala shamsa diyaaan walqamara nuura waa iftiinka qoraxda oo kale marka nawowi wuxuu leeyahay in taacada alle lagu sabro macsida allena laga sabro musiibooyinkii adduunyadana loo dulqaato waa wax wanaagsan qofka sidaas sameeyana ka suuli maayo inuu yahay qof iftiin haysta oo hanuunsan oo dariiqi saxdaha ku taagan sabarku sidoo kale wuxuu kugu kaalmeeyaa inaad maaragtay dhibaatooyinkii aad u dulqaadato wastaciinuu bisabri wasalaa sabarkii iyo salaadiiba kaalmaysta waa tana layihi ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin nimankana dagaaladahay xataa soo islaami waayey waxaa maaragtay gaalnimadaas ugu sababay leeyihiin waa sabar la-aantaas oo caadaadkii ay ku sugnaan jireen inay ka tagaan baa dhibaysa wixii ay dadkii ka horreeyey ka dhaxleen inay ka tagaan baa dhibaysa marka markay sabar yeelan waayeen yay maaragtay gaalnimadoodii isaga jireen oo waxayba leeyihin xataa wastaciinuu bisabri wasalaa iyagaaba loola jeedaaba gaaladee lala hadlaya marka sabarku xataa gaalada waa uu anfacayaa bay leeyihin cumar bin cabdilcasiis wuxuu yidhi in raalli la noqdaahi waa wax yar laakiin sabarka yaa muslimku ay aada u cuskadaan buu leeyahay sabarka waxaa kaloo laga dhaxlaa in xaqii uu qofku ku sugnaado sheekhuislam ibn taymiya wuxuu leeyahay qofkii ha u sabro waxa ka hor imaanaya oo xaqii inay ka leexiyaan raba haddii uu sabro oo u dulqaato oo u naftiisa la jihaado wax yar hadduu joogaba allah kaalmaynaya oo xooggiisa ku kaalmaynaya oo iimaanka qalbigiisa ku qoraya imtixaankii la is imtixaanayey oo lagu guulaysto yaa iyaduna faa'iido kaloo laga dhaxla ah sabarki xadiidka anas ibn maalik uu wariyey rasuulku sal l slm wuxuu yidhi cidamu ljazaa'i maca cidami lbalaa'i abaalmarinta la helaayo hadba inta ay la eg tahay waa maaragtay hadba sida imtixaanka ku haystaa uu la egyahay oo kale wa in allaha idaa axaba qowman haddii alla uu qolo jeclaado ibtalaahum waa uu imtixaanaa faman radiya marka qofkii raalli noqda falahu ridaa raadi ahaansho yuu helaa oo lagu abaalmariyaa abaalmarin wanaagsan buu helaa waman sakhita qofkii alla u caroodana falahu sakhtu sakhat buu helaya isaguna marka dadka alla uu jecel yahay raadi ahaanshadii baa la waafajiyaa allana uma caroodaan xadiidkaas sheekh albaani wuxuu yidhi waa xadiid xasana sidoo kale sabarka waxaa laga helaa ajir fara badan iyo jannadii oo la galo kuwii laga sheekeeyey ee wa wanaagsanaa ulaa'ika yuujzawna algurfata bimaa sabaruu yaa la yidhi kuwa waxaa lagu abaalmariyaa qol sare oo jannadii ka mid ah sabarkooda ay sabraayeen dartii wayulaqawna fiiha taxiyatan wa salaama jannadaasna waxay waxay la kulmaan salaam bay la kulmaan sidoo kale alla wuxuu yidhi waladiina sabaruu ibtiqaa'a wajhi rabbihim kuwii sabray iyagoo maaragtay raadinaaya wejigii rabbigood oo ay ikhlaas ka tahay oo alla ula jeeda sabarkaas wa aqaamuu salaata salaadiina oogay wa anfaquu mima rasaqnaahum siran waclaaniyatan wixii aan siinana wax ka bixiya si qarsoon iyo si muuqataba wa yadra'uuna bilxasanati sayi'a xumaantana wanaag ka horgeeya ulaa'ika lahum cuqba daar daartii wanaagsanayd kuwaasaa helaaya jannaatu cadnin bay helayaan jannadii lagu- lagu maaragtay waaraaye yadkhuluuna ayay gelayaan waman salaxa min aabaa'ihim ayagay maaragtay aabbayaalkoodii kuwa kuwa wanaagsanaa iyo wa aswaajihim wa duriyaatihim haweenkoodii iyo caruurtoodii wاlmalaaئikaةu ydkuluuna calayhim min kuli baab salaamu عalaykum bay leyihin mar malaigta u soo gelaysa ma- baab kasta uga soo gelaysa waxay leeyihiin salaamu عalaykum nabad baa dushiina ahaatay maxaad nabaddaa ku hesheen bimaa sabartum sabarkiinii dartii fa nicma cuqba daar daartii dambaysay yaa tana ugu nicmo badan bay leeyihin waa jannadii dadka as- sabarka maaragtay eh, ku dadaala ahi waxay helaan ajarkooda xisaab la-aan bay helaan sida aayadda aan marka hore soo akhrinin inama yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab saabiriinta ajarkooda waxay helaan xisaab la-aan bay helaan marka xisaab la-aantu waa maxay waa wax aan macnaha tira lahayn waay lama tirin karo qadarkiisna lama garan karo marka wax qalbigaada kusoo dhacaya maaha waay macnuhu marka waxaasay mudan yihiin waay macnuhu marka mar- mar mar walba iyadoo galladda alla uu leeyahay waxay kaloo helayaan in maaragta alla u bishaareeyo oo ay naxariis helaan wabashir الsaabiriin u bishaaray baa leeyahay kuwa saabiriinta aladiina idaa asaabathum musiibatun qaaluu inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma wa ulaa'ika hum lmuhtaduun hadda ka horan soo sheegay wanaag walba marka waxaa laga helaa iyo dhammaystirnaan kasta sabarkii baa laga helaa ibnu qayim wuxuu leeyahay sabarku wuxuu sabab u yahay wax walba oo dhammaystirnaana oo suurtagala dadku waxa ugu dhammaystiran buu leeyahy qofka ugu sabar ka badan dhammaystirnaanta qofka hadduu waayo macnaheedu waa maxay sabarkiisiyaa yar waay macnuhu oo mar walba waxaa loo baahan yahay in maaragtay eh, niyad xoog leh qofku uu maaragtay uu leeyahay ousan daciif taag daran ahayn marka waa inaan ku dadaalnaa cibaadadaas si taacaadkeennu ay u wanaagsanaadaan allana uu noo jeclaado marka in allaha maca asaabiriina marka la leeyahay ahlucilmigu waxay leeyihiin yani alla wuxuu la jiraa kuwa dabeecad ka dhigtay sabarka oo uu tilmaan u yahay oo caadaystay markaasa waxaa u fududaaya dadkaas wixii dadka kale ku adkaa marka waa darajo aada u sarraysa taas la jiriddi alle inay heleen taasaa waa faa'iido ugu filan dadkii sabarka ku dadaalay marka yani alla cilmigu u leeyahay awoodna waa uu leeyahay waa macnaha tii caamka ay dadkii la wada wadaagaan laakiin tan waa maxay waa maciye gaar ah waay oo waxbaa la waafajiyaa waana la toosiyaa sabarka marka fadaaishiisu aada bay u fara badan tahay iyo fawaa'idiisu wax lasoo koobi kara ma ahan oo qofku hadduu ogaado in alla uu la jiro nashaadkiisu waa uu sii bataa wabillahi towfiiq أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته